kulankan oo dhammaan ay kasoo qayb galeen siyaasiyiintii hore iyo weliba siyaasiyiinta haatan majaraha u haya maamulka countiga mandheera ayaa duluciisu waxay ku sheegeen inay doonayeen dowladda dalkani kenya ay culays ku saaraan kooxa ay sheegeen in dalka soomaaliya ay kasoo gudbeen hujuumna ku hayo gudaha gobolka mandheera gaar ahaan bariga mandheera oo ay sheegeen in ciidamo halkaasi ay ku aruursanayaan magacaygu waa aadan xaaji yuusuf waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka mandheera mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada marka col colkayaga aheen meel kale ka socdo in lasoo qaado magaalada mandheera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno mana ogolin waanan ka hor imaadsannahay colkaasna kolley hataa kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahaye georgia meesha hataa cololka aad ka haysan georgia khaas ahaan magaalada mandheera dadka hubka lasoo galeen hadda argagaxis magaalada ay ka rideen gobanarka countigaasi mandheera mudane cali rooba ayaa waxa uu sheegay in daris wanaag fara badan uu ka dhexeeyey maamulka hagado wuxuuna sheegay tan iyo dowladdii dalka soomaaliya horaantii ka arrimin jirtay in dadka beled xaawi iyo dadka mandheere ay ahaayeen kuwa xigaala haatanna ay doonayaan in kooxdaasi ay khalkhal geliso amniga deegaanadaasi
mas-uuliyiinta mandheera iyo shicibkaba maadaamaan jiiraan la nahay ummadda soomaaliyeed oo walaalaa nahay oo meeshaan isla degannahay faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin haddaan nahay jiraantinimada un baan dhooreynay dadaan gacan siinay dhinaca walbaba ma aysan jirin waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arrintan neutral dadaan moogta ku xiriirsaneen hal hal dhinac marka arrintan waxay keentay in dadkii mar hore administrationka u hayay jubbaland dhinaca doolo iyo beled xaawaba ay kasoo laga soo bixiyey oo hadda dadka ay soo galeen magaalada mandheera oo qeyb ka mid ah magaalada mandheera ay degan yihiin arrintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe soomaaliya iyo dowladda dhexe kenya annagoon rabin arrintaa inaan faragelinoon ka hadlin laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran mas-uuliyiin aan ka nahay shicibka reer mandheera iyo amniga ummadda reer mandheera iyo ummadda kaleo walaalyaasheenoo jiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraan nahay arrintaa hadda waxay keentay iska horimaasho aada u adag roob ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan karin dowladdiisu in ay martigeliso rag ka soo tillaabay dalka soomaaliya waxayna sheegeen in ay doonayaan in raggaasi si deg deg ay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe kenya aan ka codsano inay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka o dhan inay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaloo dowladda isku caawin karto dadkaasoo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka usii jeediyaan beled xaawo kuwii beled xaawo joogana ay usoo jeediyaan hubka mandheera taasoo dhib u keeni doonto shicibkan anaga mas-uul ka nahay hadday gaarto amniga ummadda reer mandheera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkiiba boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneen dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaana rabaa in sida ugu degdega badan cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysanna waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan xildhibaanka bariga mandheera mudane cumar maxamed macalin ayaa waxa uu aaminsan yahay haddii cabdirashiid jaran uu doonayay in magangelyo siyaasadeed la siiyo uu dalkani kenya gudihiisa keliya ku joogi karo isagoo si shacabnimo ku joogayo dowladda dhexena looga baahan yahay in hubka dhigis ay ku samayso wuxuuna sheegay in haatan aan loo dulqaadan karin hanaanka mudane cabdirashiid jaran gudaha dalkani kenya ugu sugan yahay abaabulka ciidan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan in gudaha dalka soomaaliya ay carqalada uga geysatane saameyn uu ku yeelan karo deegaankiisa maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadan wadankooda ahayn ay soo galaan hubkii ay lahaa inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oy ka ka tagaan oy dhib soo sameeyaan haddina kusoo laabtaan adduweynaha meel ay ka qoranta ma lahan haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista kenya waa inay ku wareejiyaan ooy gacan dhiibtaan ooy dowladda sida iyada ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay issoo dhiibi oo digaalka iskaga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada eh inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdegsada badan bashiir cabdulaahi xildhibaanka raamo ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan la gaaray xilligii dadka shacabka deegaankaasi ay iskacdoon samayn lahaayeen ayna ka hortegi lahaayeen cid walba oo hujuum ku qabato dhanka amnigana khalkhal gelin karto deegaankoodaasi so annaga waxaan leenahay dadkaas meesha hadday joogaan si degdega ha ka baxeen dhulkoodana ha ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno t f g iyo iyo federal government haddaa isgabsan yihiin ayaga u taalla marka annaga haddaanaan reer mandera dowladda kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn ha laga qabta si degdegna dadka meesha joogo ha loogu bixiya haddaad ku bixin waysaan dee shicibka annaga ma celin karno banaanbax baa samayn doonaan ayagaa dadka qaban doono ayagaana bixin doono taas inay gaarta ma rabno so waxaan leenahay si degdega dowlad shaqada ha qabata dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha ha laga saara al-shabaab baana haysta annaga haddana ma ogolaanaya dad kaleo dano hubaysan inay soo galaan yaa kala yaqaan waxay yihiin hadhow marka intaasaan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaan berri ma ogolanayna waa inay naga baxaan ciidamo fara badan oo dowladda dalka soomaaliya ay soo dhoobtay xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ay la wadaagaan ayaa cabsi fara badan geliyay dadka deegaanada mandheera degan waxayna cabsi ka qabaan in isku dhac uu ka yimaado ciidamo ay hogaaminayaan wasiirka amniga jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ay iska horimaad ku dhex maro xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya xigto maxamed farax shire v o a garisa